arrimaha war kama hayo waa teleefono la soo dirayey waan maqlayay sabab maxaa ayay madaxweyne ku-xigeen ku-xigeenku iga qaadana garan maayo maxaa dhacay anigu mowqifkii waxaan ka hadlay puntland oo ahaa puntland wixii ummadda soomaaliyeed dib ku haya ama lagoynaya meelay joogtada puntland in ay weligeed mowqifka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed ay dadaal badan ku bixi jiray maxaa ay qof diidi karo puntlandii oo madaxana ma jirto inay soomaaliya u taagnayd loona dhisay puntland waa gartay marka laakiin wax xiriiraa oo dhinaca madaxtooyada ama lagaala soo hadlay ma jira oo ku saabsan in xilkii lagaa qaaday haba yaraatee wax ila soo xiriiray labaan waa gartay aduu sababta lagaaga qaaday maxaad u malaynaysaa marka hadii in laga qaaday in kale anugu weli ma ogo maxaa dhacay warradna ima soo gaarin websaaydyada iyo meelahaas lagu qorana waxba kama arag waa gartay wasiir laakiin arrintan waxaa la leeyahay dhinacaaga ahaan inaad ku fududaatay oo go-aankii dowladda u yaalay oo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii midna uusan ka hadlin inaad adu warbaahintiita ka hadasho tirada dowladdii go-aankeedu waa noocaas maxay kula tahay wixii sax oo human oo dadka puntland iyo dowladda puntland ugu jirto wasiir baanu ahay waa gartay laakiin de shaqadaadu madaxtooyada ahayd soo maha waa shaqadii madaxtooyada iyo xiriirka gobollada weliba waa gartay laakiin gobollada arrintan inay ka baxsan tahay sooma moodid oo arrimo diba dibad ay tahay oo madaxdiina aysan ka hadlin dadku saasay u badinayaan sababta xilkaagii aad ku weyday
anu xil inaan waayo anu war weli uma hayo laakiinse waxa weeye xiriirka gobolladu waa gobollada dhow oo soomaalidu degan tahay iyo xiriirka gobollada puntland iyo kuwa federaalkaaba wey waa gartay mowqif ahaan laakiin madaxdii federaalka ilaa hadda arrintan ku kala qaybsan muqdishoana joogtaa maxay tahay sababahaad u tagtay xamar xamar shaqaan u tegay hawl baan u tegay hawlaan u tegana weli waa ku jiraa hawl nabadeed aan u tegay oo gobollada dhexe oo khusaysa waxaa ayay ayadii baana weli ku jiraa